Wasaaradda Cadaaladda Jubbaland ayaa xaafadda Newk Ismaaciil ku qabatay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan ka hortagga cadaalad darrada iyo xalinta khilaafaadka, taasoo loo xilsaaray guddi gaar ah oo ka shaqeeya. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay bulshada xaafadda Newk Ismaaciil, ururada bulshada, odayaasha dhaqanka, iyo mas'uuliyiin ka mid ah Wasaaradda Cadaaladda Maamulka Jubbaland. Qaar ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka ayaa goobta ka jeediyay hadallo dardaaran ah iyo ujeedada kulanka.
dadka ha is dhowro dadka diin ay wadaagaan deris ay wadaagaan deegaan ay wadaagaan een, midab ay wadaagaan oo soomaalinimo ay wadaagaan marka kalama tegsanin kala qabiil qabiil manihin soomaaliyaan isku nahay marka baasha hoos ha loo dhigo dadkana ha loo dhimriyo annaga waxaan nahay gabdho dhaqameed haddaa maqli jirtaan odaya dhaqameed waxaan nahay gabdho dhaqameed gabdho loo tababaray dhaqan kasta ay uga shaqayn lahayn ee nabadda ayaa nahay waxaan ka shaqaynaa ee, nabaddaan ka shaqaynaa nabadda allah subxaana wa tacaala gacanta ku jirtaa balse haatee bini aadamka asagaa inta badan nabadda samaysan karaa waayo qoyska marka laga soo bilaabo gabadha iyo saygeeda ama ninkeeda xaaladda ee dhexdhexaadka iyo dhexdhexaadinta reerka dejinta iyo xaaladda qabow ee reerka lagu dhaqaayo ama wadahallada hadalka qabow oon xanabta lahayn waxaa keeni karaa gabadha waxaan soo dhinaandhinina waa ku guurgaarnay ilaahay maxdiisa qabna ee waxaa waay haddana way noo dhiman tahay gabdhaha waxaan fara lahaa inay xaafadaha ay joogaan een odayaal ay noqdaan nibadoonna ay noqdaan wixii qalaafoo meelaha ka dhaca ay hallayaan wixii hallin waayana ay xafiiska ay lasoo diigsadaan wasaaradda waa yaqaaniin ay imaadaan haddana waxaan ku bogaadinayaa inay ay gabdhaha waxay u badan yihiin iska qabsigooda weliba ay ayuutooyinka iyo ilmaha isdiriri iyo waxaasay u badan yihiin inay dhibka meesha ka dhacay la- la horseedino qofkaana la dhegaysto qofkaana la dhegaysto wixii xaalad ee meel lasoo dhigo dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka xaafadda midnimo ee magaalada Kismaayo deeq aadan cali ayaa u mahadceliyay guddiga garsoorka Een, aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa wacyigelinta aada wadaan wadaanu ini leenahay aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa arrinta aada noo keenteen waxaanan aad iyo aad u jeclaan lahaa in aad maraajacada nagu soo celcelisaan si ay ummaddu ugu baraarugto